bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin وslى اllah وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed وعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin waxaan ka soo baxnay ama darsigeena ugu dambeeyay uu ku saabsanaa almafcuulu min أjlihi iyo almafcuulu macahu labadaas baab ayaan soo dhigan almafcuulu min أjlihi waxaa kaloo la yihahdaa almafcuulu lahu waxaa kaloo yidhahda almafcuulu min ajlihi liajlihi iyo min ajlih waxaasoo dhan waa isku hal baab ama lahu dheh ama liajlihi dheh ama min ajlihi dheh waxaana soo marnay in loo sheego ama ujeeddada loo sheegayaa ay tahay sababta ficilku u dhacay waa isim mansuuba oo loo sheego sababta uu ficilka u dhacay tusaalooyin manna waa soo marnay waxaana lagu gartaa baa la yidhi in su-aal la qadaro su-aashaas la qadaro jawaabteeda waa mafcuul liajlihi waa mafcuul liajlihi su-aasha ma aha ee waa jawaabta markii la yidhaahdo qaama zaydun waxaa dhacay dabcan ficil qiyaama soo maa limaada uu ficilkan u dhacay markaasaa le ijlaalan licamrin weyneyn camar la weyneynayo waxaa leedahay qasadtuka qasdiga sababtiisa waa maxa muxuu u dhacay qasdigan qasdigan wuxuu u dhacay ibtiqaa'a macruufi yacni dalab macruufkaaga iyo wanaaggaaga aan dalbaya darteed ayaa kugu soo qasdoon kugu imid waxaan kaloo soo qaadanay almafcuulu maca kelimadda maca waxaa laga fahmayaa waawga waay waawga muxuu faa-iideynayaa maciyuu faa-iideynaya jaa alamiiru waaljeysha ay maca aljeyshi maciyaa ku jirta ayadana waxaan soo marnay labada tusaalou shiiqu sheegay mid ka mid a inay laba weji ku bannaan tahay in cadfi uu ku bannaan yahay mafcuulu macahuna ay ku bannaan tahay inuu noqoto tusaalaha kalena hal wejiyaa ku bannaanaa halkaa wejina waa maxay inuu ahaado almafcuulu macahu oo uma bannaana inuu cadfi noqdo tusaalahaasna wuxuu ahaa midka dambe wastawa almaau walkhabshabata daabidkeedana waxa waaye waawga waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya hadday ishtiraagayaan oo ay ficilka wadaagayaan waxaa bannaan in mafcuulu macahu laga dhigo cadfina laga dhigo waa hadday wadaagayaan ficilka haddii laakiin ficilka aysan wadaagayn oo labada mid gaa mid ka mid ah oo gaar la yahay ficilka markaasi waxaa bannaan inuu mafcuulu macahu noqdo oo uma bannaana in la cadfo ama macduuf laga dhigo saasaan soo marno soo maaha khulaasadii darsiga aan soo marno way almafcuul macauna tacriifkii sheikha waa sheegay wuxuu ku mac tacriifiyey alismu lmansuub alladii yudkaru libayaani man fucila macahu lficil waa isim loo shee isim mansuuba oo loo sheego caddayn la caddaynayo cidda ficilka lala sameeyey maciisa cidda ficilka maciisa lala sameeyey caddayn la caddaynayaa loo sheegaa halkaas waxaan uga baxnay almansuubaat wuxuu kaloo sheikhu sheegay khabaru kaana iyo ismu inna iyo waxyaabahaas inay soo hormareen iyo tawaabicdii afarta ahayd ayadana baabkan way soo gelaysay oo taabiculmansuub mansuub uu noqonaya laakiin maadaama tawaabicda uu halka kusoo faahfaahiyey uu baabbaab uga hadlay hadda looma baahna in dib loogu noqdo halkaa marka waxaa uga baxnay almansuubaat wuxuuna ahaa mansuubaadka ama uu ka koobnaa shan iyo toban shan iyo toban qaybood ayuu ka koobnaa mu-alifka raxmatullahi caleyh halkan wuxuu ka gelayaa almakfuudaat qaala raximah llah baabu lmakfuudaati min alasmaa wuxuu baab u yahay almakfuudaat kuwa la hoos dhigo oo minal asmaa ee asmaada ka mid ah wuxuu minal asmaai u leeyahay waxaan soo marnay khafdadu inay ka mid tahay min khasaa'is alasmaa waxyaabaha asmaadu ay la gaarka tahay waxaa ka mid ah alkhafda oo aan lala wadaagin qaala almakhfuudaatu makhfuudaatku halaaatu anwaacin wa saddex nooc makhfuudun bilxarfi wa makhfuudun bilidaafati wa taabicun lilmakhfuudi saddexdaas waay makhfuudun bilxarfi mid xaraf lagu khafdiyo oo lagu hoos dhigo wa makhfuudun iyo mid lagu khafdiyo bilidaafati idaafo makhfuud bilidaafa waa mudaafi ilayhiga waa mudaafi ilayhi mar walba waa hoos dhigan yahay mudaafi mudaafi ilayhi mudaafi ilayhiga waa hoos dhigan yahay wa taabicun iyo mid taabicu ah lilmakhfuudi midka makhfuudka ahee hoos dhigan mid taabicu ah mid taabica wuxuu ka wadaa waa tawaabicdii waay ama nacti buu u yahay ama cadfi uu yahay waa lagu cadfayaa ama towkiidu uu yahay ama bedeluu ka yahay taabicuna wuxuu qaadanayaa xukmu lmatbuuc fi licraab midkuu raacaayo xukunkiisa ayuu qaadanayaa icraabta dhexdeed marka taabic lilmakfuudna waa qismi saddexaad makhfuudaadku marka saddexdaas qaybood ay u qaybsamaan kuwo xuruuf lagu hoos dhigo iyo kuwo idaafo lagu hoos dhigo iyo kuwo lagu hoos dhigo inuu taabicu yahay mid makhfuuda inuu taabicu yahay mid makhfuuda sheikha halkan almakfuudaad uu ka cabiray dabcan horena fii awal kitaab waxaan ugu soo marnay madhabkiisa ama madhabka uu mualifku u janjeero inuu yahay madhab lkuufiyiin kuufiyiintuna waxay ka cabiraan khafday ka cabiraan basriyiintuna waxay ka cabiraan aljar lidalika basriyiintu baab lmakfuudaat meeshuu mualifkan yidhi ay waxay leeyihiin baab lmajruuraat almajruuraat waana isku meeshii magaca unbay isku khilaafsan yihiin oo ilaa isku waxbay ka hadlayaan istilaaxa un ama farqiga waa dhanka magaca qaala fa ama almakfuudu amaa midka lagu khafdiyo bilxarfi xarafka midka xaraf lagu hoos dhigo fa huwa waxa weeye maa yukfadu midka lagu hoos dhigo bimin min wa ilaa wa can wa calaa wa fii wa ruba walbaa'i والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواو ربا وبمذ ومنذ فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض ووحي القخفض ويرب من حروف الخفض marka laga reebo saddexda u danbaysa waa soo marna soo ma dhammaantood waxaan kusoo marnay fii awali kitaab oo waxay ka mid ahaayeen min calaamaati اlismi xuruufulkhafdigu wuxuu ka mid ahaa min calaamaati اlismi isimka calaamadahooda waxaa ka mid a inay xuruufulkhafdiga gasho saasaan kusoo marnay fii awal kitaab ayagii buu halkan soo celish wuxuu halkan usoo celinayaana waxaa waaye baabulmakfuudaat maadaama lagu jiro xuruuftan maxay khafdinayaanay hoos dhigayaan asmaada ay galaan halkaasay calaaqa kala leedahay wixii lagu khafdiyo waayuu yihi marka bimin min maa yukfadu bimin waa wixii min lagu khafdiyo min hore waxaan usoo marnay inay tusayso ibtidaa iyo bilaabasho meel wax ka bilaabanayaan macnaheedu wuxuu faa-iideynaya ibtidaa kharajtu min albeyti markaad tidhaahdo waxaan ka baxay min albeyti guriga bixitaanku xagguu ka bilowday guriga uu ka bilowday guriga inuu bixitaanka ka bilowdana mintaanaa faa-iideynay kharajtu min albeyti guriga ayaan ka baxay marka bixitaanka guriga inuu ka bilowday mintaa faa-iideyneysa ayaa faa-iideyneysa marka minta waxay faa-iideyneysaa ibtidaa iyo bilaabasho wa ilaa iyo ilaa ilaa waa cagsu min min soo ibtidaa ma tusinaynin ilaaduna waxay tusinaysaa qaayo iyo meesha lagu dhammaana waxaa leedaha kharajtu min almasjidi kharajtu min albeyti ila almasjidi bixitaanku guriguu ka bilowday xaggou ku dhammaaday masjidkau ku dhammaaday dhammaanshaha masjidka yaa tusinaya ilaa baa tusinaysa ilaa macnaheedu marka waa alintihaa waalghaaya waa dhammaansho iyo meesha qaayadahay ugu dambaysaba taasay faa-iideynaya wa can iyo can can baa ka mid ah can macaanideeda waxaa ka mid ah almujaawaza almujaawaza bimacnaa gudbid mujaawasadu waa dhaafid iyo gudbid wuxuu laga gudboo la dhaafo mujaawasay faa-iideynaya wa calaa calaana waxay faa-iideyneysaa sarrayn calaa waxay faa-iideyneysaa sarrayn isticlaa ayay faa-iideyneysaa oo sarrayntii ah huma istawaa cala alcarshi huma istawaa cala alcarshi laga bilaabo min ilaa hadda intaan marayno dhammaan waxay hoos dhigaan xuruuftan isim daahira iyo isim mudmara labadaba taasna in xisaabta ku darsataan soo maanan soo marin asmaa mudmara ah yaa adamaa'ir waa soo marnay damaa'irta iyo asmaada daahirada ah ee muuqata labadaba way hoos dhigaan ilayhi marjicukum ilayhi waa ilaa oo damiir la xiriira haadaas maxaa leeyahay soo damiir ma ah alhawa damiiru mutasilun mabniyun cala alkasri fii maxalli jarin yaa waxaa hoos dhigay biilaa bay ku jaran taha marka daahirna waa lguway hoos dhigayaan mudmarna way hoos dhigayaan isim daahira iyo isim mudmara labadaba uma stawaa cala alcarshi calaadu ayadana waa sidoo kale isticlaa iyo sarreynay tusinaysaa laakiin maca dalika isim daahira iyo mudmar labadaba way jaraysaa hayri اlmaqduubi calayhim calayhim calayhimtan waa calaa iyo ha damiiroo la xiriirsatay miimkuna waa calaamat اljamci calayhim calaa waa xarfu jar waa haada waxaa le waa damiir mutasil mabniyun cala alkasri fii maxalli jarin yaa jaray waxay ku jaran tahay bicalaa soo ma jeedid isim damiirhay jirtay hoos dhigtay marka damiirna way jirtaa mudmarna way jirtaa uma istawaa cala alcarshi cala alcarshi carshi waa isim daahira waxaana lagu jaray bicalaa calaa buu ku hoos dhigaya marka daahir iyo mudmar labada way jaraysaa macnaheeduna waa isticlaa iyo sarreyn fii fii macaanideeda waxaa ka mid ah oo caanka ay ku tahay inay faa-iideyso addarfiya inay faa-iideyso addarfiya darafnimo inay faa-iideyso waxay faa-iideyneysaa darafnimo darafnimo bimacnaa wax lagu dhex jiro ku dhex jiriday faa-iideyne fiidu fiidu ku dhex jiriday faa-iideyne qofaa kula soo hadlay markaasuu ku leeyahay xaggaad joogtaa markaasaa leedaha fi lmasjidi masaajidkan ku jira ku jiridda masaajidka yaa faa-iideynaya fii ayaa faa-iideynaysa filmasjidi masaajidka ayaan ku jiraa markaan soomaaliyeyneyn ama aad af soomaaliya ku fasirayso waxaad leedahay masjidkan ku jiraa kelimadda ah waa ku dhex jiraa waxa faa-iideynaya waa fiida waa waxa faa-iideynaya waa kelimadda ah fii uma tusaalooyinkeeda waa badan yihiin waxaa ka mid a wa fi lardi aayaatun wa fii anfusikum afalaa tubsiruun wa fii anfusikum nufuustiina dhexdeed mawaadan ku tadabureynina afalaa tubsiruun mawaadan arkaynin fiidu marka waxay faa-ideysaa darafnimo laa rayba fiihi dalika alkitaabu laa rayba fiihi laa rayba shaki kuma jiro fiihi maxaad leedahay yaa dhexdiisa kelimadda dhexdiisa a waxa faa-iideynayaa waay fiidaa faa-iideynaya dhexnimadaas waxa kuu faa-iideynaa waa fii fii waxay faa-iideysaa marka waa darfiya isla markaas maxay jirtay laa rayba fiihi fii maxay jirtay damiiray jirtay fiihi hadaas la xiriirta waa damiir waxa jarayana waa fii idan fii ism daahirana way jirtaa damiirna way jirtaa way hoos dhigtaa rubba ayada macaanideeda waxaa ka mid ah التqليil ruba macaanida ay faa'iidayso waxaa ka mid a التaqليil yarayn waxay kaloo faa'iidaysaa isla markaas التakثيir oo badin ah labadaba ay faa'iidaysaa mar walbana waxaa un laga fahmaa siyaaqa iyo qaabka hadalka u socdo in taqliil loola jeedo in takfiir loola jeedo taqliilku waa yarayn takfiirkuna waa badin ruba ayada ism daahira keliya hoos dhigtaa damiir ma gasho damiir ma hoos dhigto waxay hoos dhigaysaa waa maxay waa ism daahira faqad ism daahira keliya ayay hoos dhigaysaa waxaad leedaha marka ayadoo taqliil iyo yarayn faa'iideynaysa ruba rajuli kariimi laqiituhu ruba rajulin kariimin badanaa la dhihi maayo waxaa la leeyahay yaraa nin yaraa kariimin wanaagsan oo laqiitu aan la kulmo nin wanaagsan oon la kulmay yaraan badanaa bimacnaa aaday u yar yihiin waayo ragga wanaagsan ee kuramada ah ee aan la kulmay aad bay u yar yihiin ruba rajulin rajulin yaa hoos dhigay hadda ruba ayaa hoos dhigtay ruba waa min xuruufi ljar xuruufta wax hoos dhigay ka mid tahay mararka qaarna rubada inta la iska xadfo ayaa bedelkeeda waxaa gala ama fadhiista waaw waaw ruba loo yaqaan waan waawga hadda uu shiiqu gadaal ka sheegayo uu ku leeyahay ow biwaawi ruba waaw ruba markuu meesha yimaado waxa wax jaraya ama wax hoos dhigaya xaqiiqatan waa ruba oo meesha ka xadfan laakiin waawgaan ayaduu tuseeya albaa macaani badanay faa'iidaysaa waxyaaba sheega ba'daa ka mid ahayd mualifku xuruufuljarka albaabaa ka mida ba'da xaraf keliya hadda kahor waa soo marnay min aadaabi lmucrib waxaa ka mid ah xaraf keliya markii aada rabto inaad ka hadasho maxaad samaynaysaa oo aad rabto inaad ku dhawaaqdo alaa gelinaysaa hadda ba'da ba dhihi mayse albaa-u baa leedahay alaa gelinay maxaa yaele waa hal xaraf halkaas xaraf waa inaa algeliso hadduu laakiin laba xaraf yahay sidiisa ugu dhawaaqa sida naa oo kale naa waxay ka kooban tahay nuun iyo alif soo maaha naa baa leeda markaa ka hadlaysa laakiin hadduu hal xaraf yahay alaa gelinaysa albaa-u ataa-u alyaa-u haasaa leeda walyaa-u damiirun ya dhihimaysa alyaa-u baa leeda markaa wax iraabayso si ay maaragtay xarafka aada si fiican ugu dhawaaqdo marka ba waxay ka mid tahay xuruufulkhafdiga laakiin markii la sheegaya maxaa leeyahay albaa-u baa leeyahay waa hal xaraf soo maaha ba'da waa hal xaraf oo ka mid a xuruufulkhafdigi macaani badani baad u faa'iidaysaa fii luqati alcarab way macaani badan tahay laakiin waxaa macaanideeda ka mid ah ilsaaq ilsaaq ilsaaqu asal ahaan waa ku dhegid oo waxaad leedaha amsaktu waxaan qabtay bizaydin zayd waan qabtay bizaydin qabashadaasi ba'da bizaydin ku jirta waxay faa'iideynaysaa inaad jirkiisa qabatay oo jirkiisa ku dhegtay amsaktu bizaydin ba'duna waxay faa'iideysaa yani waxay jartaa alismu daahir waalmudmar labadaba way jirtaa labadaba way hoos dhigtaa daahir iyo mudmar intaba aaminuu bihi bihi ha sooma lama xiriirto ha-daasi waa damiir waxa jaraayana yaa waaye waa damiir mutasil mabniyun cala alkasri mar walba xarakada saaran ayaad ku binaynay xarakada hadda saaran bihi waa maxay yaa kasro waay waa mabniyun cala alkasri fii maxalli jarin yaa jaray ba'daanaa jirta ba'daanaa jirta marka ba'da ism daahira iyo ism mudmara labadaba way jirtaa alkaaf waxyaaba u faa'iideeyey atashbiiha ka mid a horena waa usoo marna hadda ka hor zaydun kalasal zayd waa libaax oo kale waa lagu shabahayaa allaam macaani badanay faa'iidaysaa laakiin macaanideeda milki iyo lahaanshaan ka mid a oo waxaa leedahay almaalu lizaydin maalka zayd ayaa iska leh lahaanshaha zeedyaa faa-iideynaya maalka uu leeyahay laamta anaad faa-iideynay laamulmilkiya la yihahda waa laamta lahaanshaha bimacnaa isimka ay gelayso ayay waxay u tiirinaysaa inuu waxa asiga leeyahay lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi lilaahi alla waxaa u sugnaaduu iska leeyahay lilaahi laamta hore waa laamuljar waay waa min xuruufi lkhafdi waxayna faa-iideynaya milki iyo lahaansho waaw lqasam waa taqaana waa macruuf waa dhaarti wallaahi waalcasri allah subxana wa tacala wuxu uhi walcasri ina alinsaana la fii khusr waالshamsi wاlduxaa wاlleyli idaa sajaa ilahay wuxuu rabuu ku dhaartaa subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa shay uu doono ilahay ku dhaaranaya laakiin addoommada maxaa ku waajiba inay ilaahay keliya ku dhaartaan xaq uma lihid inaad washamsi adiga tiraahdo ama aad tiraahdo walqamar ama aad tiraahdo walcasri oo aad tiraado anaa dhaaranayay sax maaha ilaahay baa ku dhaaran kara makhluuqaadkiisa wuxuu doono hadduu doono asaa isku dhaaranaya hadduu doono makhluuqaadkiisa wax kamid uu ku dhaaranaya laakiin addoonka waxaa ku waajiba inuu haddii uu dhaaranayo ilaahay keliya uu ku dhaarto marka waxaa leedaha wallaahi warabbi lkacba rabbi lkacba markaad tirahdo allah baa ku dhaaratay kacbada rabbigeedaan ku dhaartay warabbi muxamadin sala alla alay slam muxamed rabbigiisa ayaan ku dhaartay yaad ku dhaaratay markaas allah baad ku dhaaratay waawgaas ku jira maxaa la yidhaahdaa waawlqasam muxuuna ka mid yahay min xuruufi lkhafdi buu ka mid yahay waa waawlqasam wuxuuna ka mid yahay min xuruufi lkhafdi oo isimka uu galo waa hoos dhigaya isimka uu galo waa hoos dhigaya waawlqasamkaasna ism daahira keliya ayuu jaraa isimka uu hoos dhigaayo ama uu jarayo waa ism daahira faqad baa-lqasam ayaduna qasam iyo dhaaray faa-iideynay ilan xuruufulqasam waa alwaaw walbaa wataa saddexdaasa waxaa la isku dhaha xuruufulqasam ba-da ayada ayaduna dhaar waaye waxayna laakiin ayadu waxay hoos dhigaysaa ism daahira iyo mid mudmara labadaba way hoos dhigeen wa aqsamuu billaah ilaahay bay ku dhaarteen wa aqsamuu billaah billaahi allay ku dhaarteen billaahi waa dhaar waxaa leedaha wallaahi billaahi billaahi bacdu waa baa lqasam allah oo lafduljalaalaha ayaa hoos dhigay bacdan baa lqasama hoos dhigtay waa majruur calaamadii jarkan waa kasra daahira kadalika taa-ulqasam ta'da dhaarta tallaahi laakiidanna asnaamakum wa tallaahi laakiidanna asnaamakum tallaahi in kunta la turdiin tallaahi allaan ku dhaartay ta'daasi waa taa-ulqasam dadka qaarna markay dhaarta adkeynaya waxay idhahda wallaahi billaahi tallaahi soo ma jeed saddexdaba dhaar waayo saddexdaba xuruufulqasamaa ku jirta waawgii iyo ba-dii iyo ta'dii saddexdaba xuruufulqasam waayo waa xuruufta dhaarta wuxuu yidhi waa waaw rubba waaw rubba ka mid ah rubba haddaan soo marna soo maahay waaw rubba ayaga miyaa wax ayada miyaa wax jaraysa mase rubba oo meesha ka maqanaa wax jaraysa waa khilaaf bayna naxwiyiina ayaa jira khilaafaa ka jira naxwiyiinta dhexdooda kuufiyiinta uu mu-alifku xaggooda u janjeersanayo waxay qabaan waxa wax jaraya inuu yahay waawo rubba aysan rubba meesha ka maqan ahayn oo tusaalihii mashhuurka ahay beytka ahay walaylin ka mawji lbaxri arkhaa suduulahu waxay leeyihiin walaylin laylin waa isi majruur ah wuxuuna ku jaran yahay biwaawi rubba madhabulkuufiyiin sidaas waay waa majruur biwaawi rubba waaw rubba ayuu ku hoos dhigan yahay oo waaw rubba hoos dhigtay waawdaanaa hoos dhigtay waaw rubba loo yaqaan markii la leeyahy waaw rubba waxay ka wadaan macnihii rubbay ximbaarsan tahay markaas laakiin ayadaa shaqaynaysa oo wax jaraysa oo wax hoos dhigaysa reer basra waxay yidhaahdeen maya waxbaa idinka qaldan waxa wax hoos dhigaya rubba oo meesha ka maqan waayo waawdaani waxay tusinaysaa in rubba xadfantaah shaqada waxa qabanaya waxa wax hoos dhigaya waxa macnaha taqliilka ama taghiirka faa-iideynaya waxay yidhaahdeen waa ruba oo maxduufo ah oo meesha ka maqan ayadaana shaqada iska leh waawgan waa urubana calaamadu unbuu yahay inuu ruba meesha ka maqan taha ilaa asiga shaqo qaban maayo haddii marka qowlka mualifka hadda mualifka dhinacuu raacay raxmatullahi caleyh ya kuufiyiintuu raacay kuufiyiintu wuxuu ku raacay rubana gooniyo xuruufulkhafdigi ugu daray waa uu rubana gooniyo xuruufulkhafdigi ugu daray laba laba noocuu ka dhigay laba qaybooduu ka dhigay laakiin basriyiintu siday qabaan laba qaybood miyaa mase hali isla yihiin hali isla yihiin maxaa yeele waxa hoos dhigaya waa ruba ama ha joogto ama ha maqnaato saasay leeyihin ayagu ama ha joogto ama ha maqnaato waxa hoos dhigaya waa ruba sidaa darteed walaylin waxay leeyihiin waa isim majruura wuxuuna ku jaran yahay biruba almaxduufa ruba maqanaa jartay leeyihiin ruba meesha ka maqan ee la xadfay ayaa jartay oo hoos dhigtay ee ma aha waawdan waxa hoos dhigay markii xagga macnaha laga hadlaayo walaylin inta badan naxwiyiintu waruba laylin ay soo qadarayaan walaylin ay waruba laylin habeen badana habeen badana sidaasay leeyihin waruba laylin markii lasoo qadaro macnaheedu waa maxa marka waxuu hoos dhigaya waaye yaa ruba waaye sida saxiixa marka ruba oo maxduufo ah ayaa wax hoos dhigaysa ma aha sida mualifka uu sheegay ruba oo maxduufo ah oo meesha ka maqan ayaa wax hoos dhigaysa haddii marka aan sidaa dhahno waa uruba wax la yidhahdo wax hoos dhiga miyaa jiraaya markaas maya ma jiraayaan in lagu daro marka sax ma noqonayso shiikhuse waa ku daray shiikha markuu ku daraayana waa madhabkii reer kuufau qaatay madhabkii reer kuufa ayuu qaatay oo waa uruba inuu gooni u shaqaynayo qabaa oo waxay qabaan rubana inay ka mid tahay min xuruufi alkhafdi waa urubana inay ka mid tahay min xuruufi alkhafdi oo ay laba qaybood kale yihiin lidaalika tiradii uu ku daray laakiin sida saxiixa laba qaybood ma ah waa hal qaybood waa uruba ayada wax ma hoos dhigto laakiin waxuu hoos dhigaya mar walba waa ruba ruba haddaad sheegtana ayadaa wax jaraysa hadday meesha ka maqan tahay oo waa uruba ay meesha joogtana waa uruba ayada khafdada iskama lahan hoos dhigid ma lahan ee ruba oo meesha ka maqan ayaa wax hoos dhigaysa mud iyo mundu mud iyo mundu waxay ayaga jarayaan isim daahira ayay jarayaan labadooda mud iyo mundu waxayna galaan asmaada zamanka tusida inta badan zamanka iyo waktiga oo waxaa leedahay waxaa lagu yidhi maalan hal ra-ayta zaydan zayd ma aragtay markaasaa leedahay maa ra-aytuhu mud yowmayni maa ra-aytuhu mud yowmayni ama mundu yowmayni ma arag muddo laga bilaabo laba maalmood marka mud iyo mundu xagga macnaha waa bimacnaa min min soomaanaan soo marin ya haddii zamanka uu yahay zaman maadiya oo tegay macnaha min ayay faa'iideynayaan zamanka hadduu yahay zaman tegay sida hadda maa ra-aytuhu mundu yowmayni ma arag laga soo bilaabo muddo laba maalmood mud yowmayni min yowmayn waa macnaha laga soo bilaabo muddo laba maalmood yowmayn waa zaman ma aragtuna waa zaman maadi oo taga sooma laga soo bilaabo laba maalin markuu le waa laba maalin oo tagtay oo maadiya oo hore u tagtay haddii markaa zaman xaadira oo la joogo uu ka hadlayana bimacnaa fi ayuu faa'iideynaa oo markii lagu yidhahdo zayd ma aragta markaasaa leedahay maa ra-aytuhu mud yowmina yowmina maadi miya mase xaadir waa yowmina ya yowmina waa xaadir ilan maalinkeenna waa maalinka aan joogno waa nama gudbin weli maalin soo socdana ma ahan waa maalinka aan ku suganna ma aragta markii lagu yidhahdo waxaa leedahay maa ra-aytuhu mud yowmina ma arag maalinkeennan dhexdiisa markaas mud maxay faa'iideynay bimacnaa fi ayay faa'iideynayan haddii marka mundu iyo mud zaman maadiya ay ka hadlayaan bimacnaa min ayay faa'iideynayaan haddii zaman xaadira oo la joogo ay galaanna maxay faa'iideynayaan bimacnaa fi ayay faa'iideynayaan marka saasay u kala duwan yihiin maadi iyo xaadira loo kala qaadaa zamanka hadduu zaman la jooga yahay waa bimacnaa fi hadduu yahay zaman tegayna waa bimacnaa min markaas minay la macno yihiin waa la fahmay soo maaha xuruufulkhafdigii ayagana ka mid yihiin xuruufulkhafdiga waxaa jira wax ka mid ah oo laba meelood aan ku soo marnay hadda ka hor mu-alifkuna uusan halkan ku sheegin waxyaaba xuruufulkhafdi noqda oo wax hoos dhiga oo asmaada jaraya mu-alifkana halkan uusan ku sheegin oo aan soo marnaa jira maxay yihiin haye khalaa iyo cadaa iyo xaasha saddexdaas waxaan soo marnay inay noqdaan mararka qaar xuruufulkhafdi soo maaha oo yihiin mutaradid bayna alxarfiya waalficliya markay xuruuf noqdaan maxay yihiin xuruufulkhafdi waay qaama alqowmu khalaa zaydin zaydin waxaan leenahay waa majruur bikhala khala waa xarfu jar zaydinna waxaan leenahay waa majruur oo khalaa baa hoos dhigtay waxaa jirta mid kale oo ayadana aan soo marnay oo saddexdaas ahayn ayaa cabdiraxmaan xataa aan soo marnay fii baabi alcadfi cadfigaan kusoo marnay xataa mararka qaar waxbay jirtaa soo ma yaa xataadaasi xuruufulkhafdiga ka mid a ee fii baabi cadfi ayadana aan kusoo marnay waa min xuruufi lkhafdi mu-alifkuna halkan kuma sheegin sababtu waxa waaye khalaa iyo cadaa iyo xaashaa iyo xataa mar walba miyay noqdaan xuruufulkhafdi idan mararka qaar ma noqdaan asiga wuxuu sheekhu ugu talagalay wix xuruufulkhafdi mar walba ahaada inuu ka hadlo saa darteed saddexdaas ma soo hadal qaadin maxaa yeeley wax mararka qaar noqda mararka qaarna aan noqon waayo afartaasi markii xataa lagu dar waa afar marna way noqdaan marna ma noqdaan ma soo hadal qaadin marka maadaama aysan si joogto ah xuruufulkhafdiga aysan uga mid ahayn xaqiiqatan baabkan ama waxaan dhihi lahaa qeybtan koowaad almakfuud bilxarfi waa waxaan soo marnay waa ajruumiga bilowgiisa aan kusoo marnay wax unya basiidaho yar yaro sida hadda mud iyo mundi iyo ruba iyo waxyaabahaas mooyaane inta kale o dhan waa soo marnay inta kale oo dhammaantoodna waxaan kusoo marnay weli waan umalayna macaanidooda soo sheegnay dhammaantoodna waa xuruufulkhafdi isimka haddii ay galaan way hoos dhigaan isimka haddii ay galaan way hoos dhigayaan insha allahu tacaala qeybtaas koowaad ayaan maanta ku joojinaynaa ha la soo muraajaceeyo insha allah qeybtaan aan hadda qaadanay si fiican loo soo muraajace labadii baabo hore ma lasoo muraajaceeyey mafcuulu almafcuulu macahu iyo almafcuulu min ajlih muraajacada muraajacada si fiican ha loo tarkiisiyo hana la badiyo jazakum allah khayran rag iyo dumarba muraajacada aada ugu dadaalo kitaabku waa gebagebo haddee insha allah saan ku ballanana imtixaana la qaadi doonaa aan waqti lasisii doonin badan oo lasii dibdhaco imtixaankaasna qofkii ku dhaca waxaan malaynayaa inuusan nala sii soco karin oo kutubo kale uusan nala geli karin qof ajruumiye ku dhacay muxuu ka doonaa kitaab kale oo ajruumiye laga yaabo inuu xoogaa kasii baafaahfaahsan yahay qofkaas inuu haro waayo marka qof walba suusan u hari lahayn waa inuu ku dadaalo oo muraajacada lasii badiyo culays badan la saaro kitaabka awalka ilaa meesha aan joogno muhimaddana matniga waa waana aragteen imtixaanaadku kama baxaan matniga adinkana waxaa rabaa matniga inaad fahamsantihiin fanni walboo la dhigayana muhimadda koowaad matniga waxa ku yaalla waa matniga waxa ku yaal ma ah inaad xifdiso waxaa arkay dadka qaar si fiican u xifdina markii baabka wax laga weydiiyo waa akrinaa carabi ahaan uu akrinaa markaad tiraahda haye bal noo macnay maxaa waxaas laga wadaa ma dhaqaaji karo taas looma baahna ma aha midaas midda layska rabo ha lasoo xifdiyay kitaabka lama dhihin xifdiga maxaa ka muhiimsan markii la joogo naxwada fahamkaa ka muhiimsan waa inaa qawaacidda iyo masaa-isha aada fahamta waa marka matniga iyo kitaabka waxaa ku yaala inaan si fiican u fahamno oo ayaga ku diyaargarowno imtixaanka hadduu qof ku guulaysto matniga uu si fiican u fahmo kitaabkan matniga ah famaa bacdahu aysar waxa ka dambeya waa sii fududaanaya culays ma jiraayo waa laga yaaba meelaha qaar masaa'il dheeraada laa shaka inay masaa'il dheeraado badan ayna soo marmarayso laakiin intii hore unbaa ku dardarsanaysaa wax culaysa male waa isku noqnoqotaan naxwadu kitaabka ugu sarreeya ilaa kitaabka ugu hooseeya baabulfaacila ku jira kitaab laga weynaayo baabulfaacil naxwa ma jiro iyo ba almafcuulu bihi iyo almafcuulu macahu iyo almafcuulu min ajlihi laakiin intii aan soo marnay ayaa xoogaa wax yaryar noo lagu soo darayaa markii xoogaa ilen caqligii wax yaraa koray fahamkiiaa koray marka qofka fahamkiisa koro waxbaa loogu daraa yaa wax loogu daraa laakiin qof wax haystaa wax loogu daraa qofku markuu wax haysto ayaa wax loogu daraa laakiin qof bilowgii ka maran xagee lagu daraa meel cidlamaa loogu daraa sax maaha idan wixii hadda ka dambeeya in wax layskugu daro ayaa la rabaa intii lasoo maray intii lasoo marana waxaa wax loogu dari karaa qof intii lasoo maray yaqaana oo intii lasoo maray fahma marka muraajacada hala xoojiyo baaraka allah fiikum wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin